bismillahi raxmaan raxiim horta waxaanu kaga nimi jamhuuriyadda somalilan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha oo ay la socdeen shan wasiir oo anigu aan ka mid ahay si wanaagsan wanaagsan wanaagsan halka nooga ku qaabilay nooga ku soo dhaweeyey intii aanu joognay waxaanu is aragnay ninka u qaabilsa wasiirka madaxtooyada oo ahna xigeenka prime ministerka sheekh mansuur bin zaid alnahayaan wax badan baanu runtii iswadaarsanay ka wada hadalay la xiriira binaha labada dal hadday xag dhaqaale tahay xagga nabadda hadday tahay xagga horumarka hadday tahay intaba maantana waxaanu jaanis u helay saxaafadda la hadallo weliba laftii warbaahintaan la kulano caawana jaariyadda ayaan la kulmaynaa marka runtii wuxuu ahaa safar buu aada iyo aad u qiimo badan buu ahaa safarkiina wuxuu kusoo beegmayaa xili dowladda soomaaliya ay muran xoogan gelisay heshiiskii aad la gasheen shirkadda d b wela dalka imaaraadka carabta laga lahaa marka arrimaha ma kusoo qaadeen kulamadiina wallahi dee maaha in ciido ay muran geliso heshiisa gelin dowladda somalilan oo ay la gashay cid kale waxay xaq u leedahay iyadoon cid kaleba ka hadli karin saad ka waraysaa dee somalilan kuma mid aha soomaaliya reer somalilandna baarlamanka soomaaliya may dooran prime ministerka soomaaliyana may dooran somaliland waxay leedahay madaxweyne ay dooratay iyo baarlaman ay dooratay bay leedahay iyagaa ka taliya suu constitutionku odhanaayo cid kale kama taliso runtii waana la yaabnay waayo waxa weye waa wax inoo soo ziyaaday oo khayraada weeye usoo ziyaaday dadka reer somaliland iyo dadka dee soomaalidaba ima geeska usoo wada kordhay weye wax laga hadlaba maaha markii u horreysana maaha somaliland xaqna way u leedahay waanay samaysay dee inay heshiisyo la gasho wadamo kale anba wax kala sixadeen iyo shirkada intaba marnaba lagama hadlin marka runtii waxaanu garan weyna waxa markan loo siyaasadaynayo wax mataqaana harumar inoo soo kordhay oo aan xujeynayno shaqo abuuro oo maxaa dhallinyaradeyna camal u sameeyo oo saboolnimada inaga saay wax waxa wanaagsan wuxuu baarlamanka somaliland u diiday maanaan fahmin runtii waxmada anaka noola egto rirtirmaac bay noola egto waa gartay wararka qaar warbaahinta ay baahinayaan baa sheegaya in dowladda imaaraadka carabta aad ka wada hadasheen sidii ciidamada somalilan laydinkugu tababari lahaa iyagoo xoojinaya saldhigii berbere ay doonaya inay ka samaystaan arrintaa ma jirtaa way jirtaa lakin wax la xidhiidha maaha runtii go-aankan kasoo baxay baarlamanka soomaaliya heshiisyadii horeu ku jira inay naga taageeraan xagga nabadda inay naga taageeraan xagga horumarka ka bulshada iyo ka kalaba biyaha korontada wadooyinka waxaaso dhan marka wuxunbu la xidhiidhin heshiisyadiinii hore ninka madaxda ka ah shirkadda d b well oo isna warbaahinta la hadlayay dabcan waad ka warhaysaan baa laga yaabaa isna wuxuu sheegay wuxuu dib u xaqiijiyey in heshiiskii somalilan uu la galay uu weli sidiisi ugu taagan yahay ka go-an tahay oo aanu dheg u raaricinaynin hadalkii kasoo yeeray dowladda soomaaliya hadalkaa runtii waa soo dhaweyn de waa xaqiiqda jirta wey wuxuu heshiis la galay somalilan dee soomaaliya lama gelin meelay soomaaliya ka taliso markuu heshiis kala galo ha buriyeen laakiin ninka heshiiska nala galen wuxuu ka dhagan yahay heshiiska jabuuti la galeen oo kale annakumuna khuseeyaa marka hadduu yidhao ciday khusaysan bayno arrinkaas baanu kala hadlayna cid kale kala hadn lagu hagaagsan yahay doctor sacad dowladda soomaaliya caalamku wuxuu aqoonsan yahay inay soomaaliya ka taliso laakiin markaan waaqiciga ka hadalno somalilan oo gooni isu taagtay oo maamulkeeda leh oo ku doodeysa inay tahay dowlad madax bannaan laakiin caalamka aanu aqoonsanaynna dhinaca kale ayay miisaanka ka saaran tahay ma isku daydeen inaad dowladda soomaaliya la xiriirtaan oo aad tidhaahdaan walaalayaalow wixii horumara iyo nolosha dadka wax ka bedelaya inoo daaya wixii siyaasadna aan ka wada hadalno hayo markii labadii kun iyo afar iyo tobankii labada madaxweyne ay ku kulmeen jabuuti waxyaabihii laga wada hadlay laga heshiiyey waxaa ka mid ahaa inaan la siyaasadin oo la carqaladayn kii harumar la xiriira iyo gargaar kana runtii waa horumarun marka runtii soomaaliya waxay ka baxday waxay mataqaanaa ay ballan qaaday oo aan ku heshiis aanu ku ahayn ayay runtii ay buriyeen lacag wadnader wuu ku siinaya haddii da qofkaaga walaalka hadday wax usoo ziyaadaan in haddaa is hortaagta maaha maxay yeelaysa maxay maxay dekadu yeelaysaa soomaaliya wax dhibaataaba ma laha waxaan waxtar ahayn dadku way ka xumaanaya waa lagu kala fogaanaya waa lagu sii kala tegaya waxa murankan dhaliyey oo xasaasiyadan ka abuuray in badan oo soomaalida ka mid a waa arrinta kulug lahaanshaha ethoobiya ee dekedan arrintaa ma u aragtaan in xasaasiyadda ay leedahay wallahi arrinkaa nagu ma aragno waayo miyaan miyaan ciidanka etoobiya soomaaliya joogin ma joogaan sia ma joogo maxay xasaasiyad u yeelan weye imisaanuse xidhiir lalahayn miyaanay xidhiir ganacsi miyan miyaanay soomaaliya etoobiya aanan lalahayn miyaana anaku aanan lalahayn ma wax cusubba wax cusub maa ana waxu maasleenu malaha mawqifka yaniga uu qaatay baarlamanka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waa arrin la xidhiidha siyaasadooda gudaha waa si kaloo runtii loo sharixi karo caqla ku siin karaa ma jirto maxaad filaysaa marka inaad kala soo noqotaan imaaraadka carabta waxaanu filaanu kala soo noqonay runtii cilaaqaadkii wanaagsanee aanu lahayn oo intii hore kasii wanaagsanaado kasii adkaada ayaanu runtii xisbadeedu